oo ay dhahdeen maanta qaybteedii ugu dambeysay halkan inooga soo jeediya halkaan weli kale waxaynu soo gaarnay xilligaanu ku ballansanayn guud ahaan inaan idiinsoo tegino warar waxaynu idinka qabanay gudaha dalka soomaaliya warka maanta waxaa idin akhriyi doona anigoo cabdilcasiis siidi taariikhduna waa agost labaatan iyo kow sanadkuna waa laba kun lix iyo toban warkii oo fidsan magaalada muqdisho ayaa la sheegayaa maanta in barqanimadeedii loo geystay weerar dhanka huubiyayaasha ah sidoo kale ayaa ciidamo ka tirsan dowladda soomaaliyana waxaa qarax lagula eegtay isgoyska wadada fagax ee magaaladaasi muqdisho magaalada gaalkacyo ayaa sidoo kale qaraxyo mataano ahaa lagula beegsaday xarunta dowladda hoose ee magaaladaasi halka sidoo kalena la cambaareeyey qaraxyadaasi ka dhacay magaalada gaalkacyo aynu ku horeyna ee sida uu kusoo waramayo waryahiina magaalada muqdisho waxaa maanta magaalada muqdisho lagu weeraray hoowiyayaal xili magaaladuna ay haatan ku jirto diyaargarow ku saabsan qaabka doorashooyinka soomaaliya ay u dhacayaan waa kan maxamed kaafi maanta abaara duhurnimadii xilliga magaalada muqdisho ayaa tiro madaafiica waxaa lagu garcay qaybo ka mida magaalada gaar ahaan degmada shangaah ee gobolka banaadir madaafiicda saddex ka mida waxay ku habsadeen wasaaradda gaadiidka cirka iyo dhulka ee dowladda federaalka soomaaliya inta la ogyahay madaafiicda waxaa ku dhaawacmay ilaa iyo shan ruux iyadoo sidoo kale laba ka mid ah gaadiidkii yeelay wasaaradda gaadiidka cirka iyo dhulka ee dowladda soomaaliya ay gebi ahaanba ku burbureen mid ka mid a dadka deegaanka ee degmada shangaani oo la hadlay warbaahinta wadajir ayaa waxa uu yidhi
wallahi horta waxay wax ka dhaceen degmada shangaani gaar ahaan wasaaradda gaadiidka cirka iyo dhulka oo ku taala degmadaasi shangaani wallahi oo madaafiica soo dhacday oo degmada kusoo dhacday oo aan la garanaynin meesha laga soo tuuray ay ka imaadeen madaafiicda laakiin maxay ahayd waxaan arkaynay wasaaraddii oo qiyaceesa oo dhooxaba kusoo dhacday iyo baabuur meesha kiilo wasaaradda laga lahaayo ayagana meesha ku basbeelay wallahi adiga tiradii tira ahaan waxay isu gaaraysaa saddex xaba camal oo meesha kusoo dhacday laakiin xaafadana hal xabaa dhaxad ku dhacay oo guryihii meesha u dhow ayagana wax ku noqday laakiin khasaaro dhimashi iyo dhaawac intaba xeeto lama xaqiijin karo waayo goobta maaha meel la tigi kara maaha oo la istaayi kara wax oo khasaaro saas u badan mausan geysanin laakiin hal wiil adiga ah wax yar gaaray oo dhankaasi iyo doonta wax ka gaaray laakiin sida kale wax oo khasaaro u geystay ma jiraan inkastoo magaalada muqdisho ay ku shaqayso dowladda federaalka soomaaliya ayna ku yaalaan xarumaha waaweyn ee dalka looga arrimiyo sida madaxtooyada ayaa haddana waxaanan weli dowladdu aysan ku guulaysan ammaanka magaalada muqdisho iyadoo si joogta ay magaalada kaga dhacaan qaraxyada iyo weliba madaafiicda noocan oo kale ah oo mas-uuliyadooda ay sheegtaan ururka al-shabaab ee dowladda dagaalka kula jira dhanka kale maanta waxa ay dowladdu soo bandhigtay daawooyin dhacay iyo weliba alaabo kale oo bagaash ah kuwaas oo ganacsato soomaaliyeed ay ka soo dejiyeen magaalada muqdisho xerilaalyaha guud ee qaranka doctor axmed cali daahir ayaa si kulol kaga hadla arrimahaas wuxuuna sheegay ganacsatada keenay alaabahan dalka in lagula xisaabtamayo
hay-adaha sharciga hay-adaha low enforcementiga waxaan farayaa cid kasta oo ku lug yeelata faldembiyeedyada noocaas kii soo lahaa kii keenay kii bir of loodhinki ku qornaa kii raray baabuurka qaaday kan gadaaya kulligood waa konkoorsa daryaata waa faldembiyeed socda oo dhammaantood ay ka qayb qaateen cid kasta oo ku lug yeelata hadday wax baxeen wixii baxa waa in la soo qabtaa haddii ayna bixinna cid kasta oo ku lug yeelata faldembiyeedkaas waa in sharciga la hor keena aawe xeraaliya muuse iyo iyo taliyaha saldhigga iyo soomaha damibaara waxaan idin farayaa laga bilaabo saacaddaas qof dambe oo hanti dhacday ama raashin dhacay ama wax dhacay waddanka soo geliya in aanu gacanta sharciga ka baxsanin haddii awal daawada la gubi jiray ama raashinka la gubi jiray way dhammaantay eerka ciqaabta soomaaliyeed baa lagu qaadayaa maxkamad baana lagu geenayaa cid kasta oo ishortaagta hawshaa markaad qabanaysaan ayagana obstruction of justice baad kusoo eedaynaysaan ama mas-uul ha noqdo ama shaksi ha noqdo faldembiyeyada noocaasa uma dulqaadan doono mar dambana uma dulqaadanayno hadda wixii ka dambeena uma dulqaadan karno waxaa kaloo u dilayaa waxaan maqmaqlaya maalmahan ganacsato soomaaliyeed oo leh quality control lama samayn karo hal su-aal baan rabaa inaan weydiiyo ma waxaad rabtaan waxaa inaad ka ganacsataan si aan loo ogaanin inaad quality controlka u diidaysaan awaamirta dowladda wasiirka ganacsiga awaamirta dowladda go'aamada dowladdu waa inay fulaan
dowladda soomaaliya ayaa dhowaan waxay sheegtay inay kontarool ku samaynayso alaabaha la keeno dalka kuwaas oo ay ku jiraan daawooyinka iyo weliba raashinka dadka soomaaliyeed ay isticmaalaan maxamed kaafi shaqabukareedi wadajir muqdisho aad iyo aad ayuu u mahadsan yahay maxamed kaafi warbixintaas uu ka soo diray magaalada muqdisho weerarada huubiyaha ah ee maalin cad oo barqadii maanta ahayd lagu weeraray magaalada muqdisho ayaa afhayeenka maamulka gobolka banaadir cabdifataax cumar xalane waxa uu ku tilmaamay fal fuleynimo ah waa kan cabdifataax oo ka hadlaya لا الله يسكرات عن عين داوعو هذا هو تبدأ قفوت عندنا بربرتي ولا بابور حوالات بلن باقو بابا ايو تي افر عري يهاد اي دباتة دقاتي حالات بلن مدى كوي واحد بات انا بشه ايش هو مدى الشنكاني يعني عن اريد وزارة الجاريد كويان مركا شيء وحور ربي انه ما يرجي لنا هذا وزاد ثم تاني قمادان ربي mana u suurtagelin asaaruhuna aad buu u kooban yahay midka dhaawacay midka hantiyeed marka guulan liidateerenkamasati sidoo kale ayaa maanta ciidamo ka tirsan dowladda federaalk ah ee soomaaliya oo ku sugnaa waddada fagax ee degmada yaaqshiid magaalada muqdisho lagu weeraray bamgacmeed weerarka bamgacmeedkaasi ayaa waxaa ka dhashay dhaawac soo gaaray ciidamada iyo weliba dad ka mid ahaa dadkii halkaasi ku ganacsanayay waa kan mid ka mida goobjoogayaasha oo weliyeena magaalada muqdisho ka wareystay sida ay wax u dhaceen waxa uuna ku jawaabay
meeshan jooga isku iska fagax waaye waxaa ka dhacaya mar hadda saacad adigu abaarihii tobanka ka hor ah waxaa lagu soo tuura bambon afwana qolaha booliiska ha joogtay meeshoo ilaala ka ahayd isku iska joogtay qaar kamida booliiska waa ku dhaawacmeen ilaa saddex meelahaas iyo ilaa dadaan ku qayaabsan ilaa sagaal oo shacab oo waxna ay dhinteen waxna ay ay dhaawacmeen asaaraha niyow banku markuu dhaca meesha waa laga kala cararay haddana qola booliiska oo qaarkood dhaawacma xabada aada u fulinayn mar hel waxaan ka istaagilageesoona marka dad badaa la qado tiradooda ilaa sagaal ilaa ilaa koob iyo toban qayaabta u dhexeeya aan ku qayaabsan mashadii macnaha mas waa xaqiijiyo weli waa kusoo dhawaan weyne meeshoo xabada aada loo ridaayay marka dadku askarta saan qayaabsan ilaa saddex amar ahayd inta kalena shacabeyd oo ay kamid ahayd istintan ka xasuusta gabar meesha ku karida oo qorayshaaleyg ah iyo iyad oo dukaan yaroo sadaqada meesha ku gadanayaan aqiin iyo adiga tiro kale oo adiga ilaa koob iyo toban ilaa sagaal inta udhexaysa kaasi waxa uu ahaa mid ka mida dadka ku nool degmada yaaqshid isla mar ahaantaana goobjooge ka ahaa qaraxaas laga beegsaday ciidamada dowladda ee ku sugnaa goobtaas islamarkaana ay ku waxyeeloobeen dad shacaba oo halkaasi ka ganacsanayay maamulka gobolka banaadir ayaa looga bartay in qaraxyada kolka ay dhacaan uu ku eedeeyo xarakada shabaab halka xarakada shabaabna ayan ka daalin sheegashada qaraxyada dadka shacabka ah ku waxyeeloobaan ee ka dhaca gaafaha dalka soomaaliya gaar ahaan magaalada muqdisho magaalada gaalkacyo caasimada kala qaybsan ee gobolka mudug dhankeeda waqooyi ayaa waxaa maanta ka dhacay qaraxyo mataana ahaa waa kan waryaheena magaalada muqdisho maxamed kaafi oo inoo guud mari doona guud ahaan qaraxaasi iyo waxa uu sababay la ogyahay waxaa ku geeriyooday qaraxyada ka dhacay magaalada gaalkacyo ilaa iyo soddon ruux halka tiro intaasi ka badan ay ku dhawaameen howlwadeenada caafimaadka ee ka howlgala isbitaalada ku yaala waqooyiga magaalada gaalkacyo ayaa warbaahinta u xaqiijiyey in ka badan konton ruux oo dhaawacyo kala duwan la qaba in la dhigay isbitaalada ku yaala magaaladaas dadka geeriyooday iyo dadka dhaawacma ayaa intooda badan waxay yihiin dad shacab ah kuwaas oo ku sugnaa goobta ay qaraxyadu ka dhaceen qaraxa koowaad oo ahaa gaari laga soo buuxiyo walxaha qarxa ayaa waxaa lagu dhuftay xarunta dowladda hoose oo ku taalla suuqa dayax loo yaqaano ee ku yaalla waqooyiga magaalada gaalkacyo waxya kadib markii dadkii isugu yimaadeen goobtay wax ka dhaceen ayaa gaari labaad oo laga soo buuxiyo walxaha qarxa halkaas lagu qarxiyey dadka deegaanka ayaa sheegaya in khasaaraha ugu badan oo ka dhashay qaraxa labaad oo dhacay xilli dadku ay aada u joogeen goobta mid ka mid a dadka deegaanka ee magaalada gaalkacyo ayaa ka waramay siday wax u dhaceen markay sagaalkii arrimood markay saacadda ahayd iyo qadar dawada ayaa laba qarax oo ismidaalada waxay ka dhaheen xarunta dowladda hoose magaalada gaalkacyo ee qaraxa koowaad waxa uu gaaruhu ka soo galay xarunta dhinaca galbeedka ama qorxudhaca waxa uu dhulka dhigay xafiisyadii dowladda hoose intooda damayd uu burburiyey iyo weliba islayaal ganacsiyahooda halkaas ku yaallay oo dhawaan halkaas laga dhigtay kadibna ciidankii dowladda hoose banaanka ayay usoo baxeen dadweyne fara badan ayaa meesha kusoo leexay ciidankii iyo dadweyne oo iyagoo kooban xarunta hidooda barxadda weyna ku taalla oo xeradaya meesha la yidhaahdo oo dhawaan suuqyo halkaa laga dhigtay ayaa gaari kale oo nooca loo yaqaano noohada oo ordaya soo dhexgalay ciidankii waa xadala ku furay xabadii kuwaiisa joogsan ciidankii uu soo dhexgalay kadib halkaas isku waxeeyey dhimasho iyo dhaawac aad u tiro badan ayaana halkaas ka dhashay markacdo oo isbitaalada waaweyn isbitaalka dowladda waxaa la geeyey laba iyo toban qof oo dhimasho ayaa la keenay isbitaalka wadada cad oo ahaa isbitaal gaar loo leeyahay asagana waxaa la keenay toddoba qof oo dhimasho mar dambana qof kale ayaa ku dhintay ilaa hadda inta la qiyaasay dhimashada waxa weeye labaatan qof weeye daawuhu waa ilaa soddon iyo waa ka badan yahay wax la sheegiyo oo ilaa iyo hadda aan ka ahayn salaatiin ka tirsan ciidanka dowladda hoose oo meesha ku dhigtay isla laakiin wax kale oo dowladda ka tirsan oo dhigtay laga sheegin qaraxan waxaa mas-uuliyaddiisa sheegtay ururka al-shabaab waxaana qaraxan uu ku soo aadayaa iyadoo muddooyinka ugu dambeeyey howlgallo ballaaran ay ka socdeen magaalada gaalkacyo kuwaas oo ay si wada jira u sameynayeen ciidamo ka tirsan dowladda federaalka soomaaliya oo ah ciidanka sida gaarka u tababaran ee danab iyo weliba ciidanka puntland waxaana la sheegay howlgallada laga sameeyey gaalkacyo in lagu qabtay dad lala xiriirinayay inay ka tirsan yihiin ururka al-shabaab kuwaas oo ay ku jiraan dad ajaanib ah madaxda dowladda federaalka soomaaliya ayaa aada u cambaareeyey weerarka maanta ka dhacay magaalada gaalkacyo madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud guddoomiyaha baarlamaanka ra-iisul wasaaraha iyo weliba wasiirka warfaafinta ayaa dhammaantood sheegay in ay tacsi u dirayaan ehelada dadkii ku geeriyooday qaraxyada maanta ka dhacay magaalada gaalkacyo madaxda dowladda federaalka soomaaliya ayaa sheegay al-shabaab inay kaga golan yihiin weerarada noocan oo kalea in ay dadka ku niyajebiyaan dowladda soomaaliya ayaa sidoo kale tilmaamtay in ay si laba jibaari doonto dagaalada ka dhanka ah ururka al-shabaab oo ay wado maxamed kaafi sheekh abukar reedi wadajir muqdisho aad iyo aad ayuu u mahadsan yahay maxamed kaafi warbixintaas nooga soo diray magaalada muqdisho magaalada kala qaybsan ee gaalkacayo ayaa mar walba oo ay dhacdo ka timaado dhanka qaraxyada amaba weerarada ama dagaalada waxaa dhan walba dhanka kale uu ku eedeeyaa in arrimahaasi ay luku leeyihiin haddaba dhacdadan ka dhacday waqooyiga magaalada gaalkacyo oo ay sheegatay xarakada shabaab ayaa sidoo kale waxaa wax laga xumaado ku tilmaamay madaxweyne ku-xigeenka maamulka galmudug ninka lagu magacaabo maxamed xaashi cabdicarabey kaas oo uu sheegay in ay la murugoonayaan dadka ku nool dhanka waqooyi ee magaalada ee reer puntland dhibaatadan loogu geystay qaraxyada mataanaha ahaa ee maanta ka dhacay waqooyiga magaalada gaalkacyo waa kan carabey
runtii waxaa aad iyo aad uga xumaata waxa maaragtay gaaraayo ka dhacay maaragtay inaan inta umad maaragtay mas-uuliyiin ama soomaali ku dhimatayna maaragtay uga taabtayno waxaan leenahay waxa maaragtay aad iyo aad looga xumaado waayo waa waxa mar walba ahaan nabadiinka ay ka sameeyaan dalka ama dadka ay ku wadaan runtii waana arrin aad iyo aad dhib ule ummadda soomaaliyeed waxaan loo baahan runtii arrintaa ummadda soomaaliyeed meel buu joogto inay gacmaha iska qabsato oo arrintaan maaragtay muxuu ahaa ay si fiican ugu daashaamato waayo waa arrimaha aad u xanuunka badan oo si aada maaragtay in wax la isagana loo baahan yahay ama si aada in laisaga ogaada loo baahan baday runtii waana ka taasiyeynaynaa waana ka taasiyeynaynaa runtii aad iyo aadaan uga xunaa ayadoo falkan maanta ka dhacay magaalada gaalkacyo uu hareeyey guud ahaan saxaafadda dalka soomaaliya gudaha iyo dibadda ayaa haddana ilaa iyo haatan mas-uuliyiinta maamulka puntland ayaan si toosa uga hadlin dhibaatada iyo khasaaraha ka dhashay weerarka ismiidaaminta ahaa ee mataanaha ahaa ee maanta ka dhacay waqooyiga magaalada gaalkacyo
inta la ogyahay labaatan ruux ayaa ku geeriyootay tiro intaa ka badanna way ku dhaawacmeen kadib markii qaraxyo isxixigaan maanta ay ka dhaceen xarunta dowladda hoose ee degmada gaalkacyo dadka dhintay waxaa u badan dad shacabaa kuwa oo ku sugnaa nawaaxiga suuqa dayax oo ka ag dhow xarunta dowladda hoose ee degmada gaalkacyo xubno ka tirsan golaha wasiirada maamulka puntland iyo sidoo kale mas-uuliyiin ka tirsan maamulka gobolka ayaa galabta kormeer ku sameeyey goobihii maanta qaraxyada ay ka dhaceen gudoomiyaha gobolka mudug ee maamulka puntland xasan maxamed khaliif ayaa saxaafadda uga waramay khasaaraha ka dhashay qaraxyadii maanta gilgilay magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug khasaarahaas oo nafdiga maalba leh een, sidii ay ugu talagaleen ma ay noqon say ugu talagaleen ilaahay kama dhigin Ee, dadna waa dhintay Een, khasaare een, maalna waa geysteen ayagiina cidu kama noqon oo cid ma jiro ayagiina meel yaalyaalliin Een, waxaana rajaynaynaa insha allah kuwa kale oo een, soo qaadan doona saasoo kale isu soo miidaamin doona inaan sidoo kale u galno oo meesha ay yaallaan mar haddaysan noqon oo ayan dib u laabanay meesha ay yaallaan waa guul weeye ee, waa la diriraa Een, dagaalkana ee, yaa guulaystay baa ay ka tagaan marka een, hadalkii waxaan ku soo gabagabaynayaa dhimashada iyo dhaawacana dib baan ka soo sheegaynaa wixii faahfaahina een, hadda hadda waxba ma een, nooma faahfaahsana insha allah dib baan ka soo sheegaynaa Een, dadweynaha waxaan u sheegaynaa inay amnigooda sugaan oo isilaaliyaan oo kooxdaas dagaalamaysa dhinaca ka taliyaha qaybta booliska gobolka mudug ee maamulka puntland cabdiwaaxid cabdulle same oo isla warbaahinta dhinaciisa la hadla ayaa timi shacabka looga baahan yahay in la shaqeeyaan laamaha ammaanka si meel looga soo wada jeedsado cid kasta oo doonaysa talan ammaan daro ka samayso waqooyiga magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug dadka iyaguna way yaqaaneen arrintasan waana wax la fahansan yahay soomaali badan baa arrintaana kula ku dhacday haddii inahaasaan annagu ognahay dowlad ahaan iyo shacab ahaan annagu waa isku mid oo isku tiirsan markuu dhacay dhacay meeshii la tegay mar labaad ayaa qas baa ka dhacday waxyeeladaasna xaaladeeda weli waxaan ku jiraaritaan ay uulin dib baanu kasoo sheegaynaa haddii ilaahay idmo waxyeela laakiin waa jirtaa laakiin waxaanu u jexjexano waxaan shaqadeeda u joojinayno waxaanu hakanana miya maaha nimankan waa cadow awalna waa lawaani carin
inkastoo mas-uuliyiinta maamulka iyo kuwa nabadgelyada maamulka puntland intuba ay ka gaabsadeen in ay faahfaahin ka bixiyaan ayaa haddana waxaa soo baxaya waraysiyo kala gedisan oo warbaahinta la yeelanayso dad goobjooga ahaa iyo weliba isbitaalada magaalada iyo sidoo kale qaybaha kala gedisan ee bulshada kuwaasi oo isku dayaya in ay guud ahaan helaan khasaaraha ka dhashay weerarkii maanta lagu qaaday waqooyiga magaalada gaalkacyo gaar ahaan xarunta dowladda hoose ee magaaladaas haddaba goobjooga ku sugan magaalada ayaa waryaheena waxa uu ka waraystay waxa uu isaga goobjoogo ahaa indhihiisana ku arkay oo uu la kulmay saakay sagaalkii arrinimo markay saacadda ahayd iyo qadar dawada ayaa laba qarax oo ismidaamada waxay ka dhaheen xarunta dowladda hoose magaalada gaalkacyo qaraxa koowaad waxa uu gaarigu ka soo galay xarunta dhinaca galbeedka ama qorxudhaca waxa uu dhulka dhigay xafiisyadii dowladda hoose intoodii badnayd oo burburiyey iyo weliba dhismayaal ganacsi oo weyn halkaas ku yaalay oo dhawaan halkaas laga dhisay kadibna ciidankii dowladda hoose banaanka ayay usoo baxeen dadweyne fara badan ayaa meesha kusoo yaacay ciidankii iyo dadweynihii oo iyagoo dooran xarunta hudooda barxadda weyna ku taala oo xerodayax meesha la yidhaahdo oo dhawaan suuqiyo halkaa laga dhisay ayaa gaari kale oo nooca loo yaqaano noohada oo ordaya soo dhexgalay ciidankii waa xabada ku furay xabadii kuma uusan joogsan ciidankii uu soo dhexgalay kadibna halkaas isku waxiyey dhimasho iyo dhaawac aad u tira badan ayaana halkaas ka dhashay bal khasaaraha intee la egyahay ee dhimasho ama dhaawac dhimashada laba isbitaal oo ku yaala magaalada gaalkacyo oo oo isbitaalada waaweyn oo isbitaalka dowladda waxaa la geeyey laba iyo toban qof oo dhimasho ayaa la keenay isbitaalka dagacase oo ah isbitaal gaar loo leeyahay asagana waxaa la keenay todoba qof oo dhimasho ah mar dambana qof kale ayaa ku dhintay ilaa hadda inta la qiyaasayo dhimashada waxa weeye labaatan qof weeye daawuga waa ilaa soddon iyo waa ka badan yahay wax la sheegiyo oo ilaa iyo hadda aan ka ahayn saraakiil ka tirsan ciidanka dowladda hoose oo meesha ku dhintay way jiraan laakiin wax kale oo dowladda ka tirsan oo dhintay looma sheegin wararku waxay sheegayaan in taliyihii ilaalada ee deegaanka ama taliyihii milishibiida uu goobta ku geeriyooday goorta timay isbitaalka dagaxade dad daliyaasheeda qaarkood waxay ii sheegeen in sarkaalkaasi uu ola dhuubar loola jiray inuu kamid yahay dadka dhintay waa ay xaqiijiyeen markaas marka eh, jawigu sidee yahay goobihii wax ka dhaceen iyo eh, bal xaaladda ka waran wararka qaar xataa waxay sheegeen in ciidamo hubaysan ay gudaha u galeen oo dagaalamayey
ma jiraan wax ciidan ma aha xarunta dowladda suuqdaha u galay labada baabuur laba nin baa kala watay oo meesha meelkoodiinu yaallo labadaas nin baana isku qariyay baabuurkii ay wateen jawigana runtii hadda waadiga u baxsan yahay oo baabuurka ayaa soo maraysa ee dhaawaca weli ee la guraya xataa hadda waxaa laga sheegay ismayaashii burburay qaybo kamid a cagafyeenay ee kasoo gureen dad dhac- ee dad mayga ay kasoo saareen aad iyo aad ayuu u mahadsan yahay waryaheena kaasi waxa uu ahaa goobjooga ku sugnaa islamar ahaantaana xogogaal u ahaa wixii maanta ka dhacay magaalada gaalkacyo dhankeeda waqooyi ee ahaa qaraxyada mataanaha ee lala beegsaday xarunta dowladda hoose ee magaaladaasi halka aad weli kala socotaan wararkaasi waa wadajir radio oo si toosa idinkaga imaanaya mawjudan kun afar boqol iyo labaatan a m magaaladan atlanta ee hareeraheedana haatan aad si toosa uga dhegaysanaysaan gudoomiye ku-xigeenka golaha badbaadinta dadka shabeellaha hoose ayaa maanta waraysi uu siiyey waryaheena gobolka shabeellada hoose waxa uu sheegay in dhibaatooyinka ka jira gobolka shabeellada hoose ay salka ku hayaan in shacabka ku nool halkaasi laga qixiyo isla mar ahaantaana dhulkooda la deegaamaysto aan idin kala baxo waryaheena mayow iyo weliba gudoomiye ku-xigeenka golaha badbaadada gobolka shabeellada hoose xilli ay soo ifbaxayaan dhibaatado xagga nolosha ah oo ka taagan degmooyin ka tirsan gobolka shabeellada hoose ayaa waxaa arrintaasi ka hadlay gudoomiye ku-xigeenka mideynta ayaa katalinta shacabka gobolka shabeellada hoose cabdiqaadir abuukar ajiiko waxaana uu sheegay in degmooyin ka tirsan gobolka shabeellada hoose aysan helin waxbarasho iyo goobo caafimaad oo ay ka helaan adeegyada ay u baahan yihiin isagoo intaa raaciyey in dadkaas degan gobolka shabeellada hoose ay ku dayacan yihiin inta u dhaxaysa muqdisho iyo abguy ayna ahaayeen dad mudnaa in wax loo qabto laga bilaabo marka falyuuley gudugwaray ka baarimeedaad u dhibaataysan waay aan waxbarashadii jirin caafimaadkii jirin bulshadii dowlaadada qaarkood falyuuley gudugwaray ka baare waxay ku dayacyihiin abgoy xamaq inta u dhexayso quduuqyada meelaha degan ee bulshadii beeraleyda aheed ee bulshadii danyarta aheed ee bulshadii in wax loo qabta ay aheed waxbarasha ha sheegin caafimaad ha sheegin waxaad ku malaynaysaa markooda in lagu barashaynooda dadka wax cusub la dejiyo waxa uu sheegay in hay-adaha caalamiga ahi ay ka dalbanayaan in lala soo gaaro gaalmo bini-aadannimo oo dhan weliba isagoo sii hadlaya ayuu sheegay in gobolka shabeellada hoose uu yahay gobolka ugu khayraadka badan dalka soomaaliya haddana uu yahay mid laga wada geystay dowlada yani waxaa ka codsanaynaa in ay dadkaan la soo gaaraan kaalmo bini-aadino inay la soo gaaraan haddii ay noqon lahayd dhinaca yani mataqaana maciishadii haddii ay noqon lahayd dhinacii daawoyinkii haddii ay noqon lahayd dhinacii waxbarashadii dadkaas wax ay haystaan ilaahay abuuray ma laha marka waxaan rabnaa in yani mataqaana aan tusno gobolka shabeellaha hoose gobolada soomaaliya waa gobolka ugu kheyraad badan haddana wuxuu egeed gobol laga wada jeestaya inta badan dadka ku nool degmooyinka qaar ee gobolka shabeellada hoose ayaa waxa ay yihiin kuwa aysan helin adeegyo aasaas u ah nolosha aadanaha waxaana waxgaradka ka soo jeeda gobolka shabeellada hoose ay had iyo jeerba baaq u diraan maamulka koonfur galbeed iyo dowladda federaalka soomaaliya abuukar mayow jeylaani shabeellada hoose aad iyo aad ayuu u mahadsan yahay abuukar mayo oo warbixintaas ka soo diray degmada afgooye ee gobolka shabeellada hoose taliya xigeenka ciidanka booliiska gaarka ah ee maamulka koonfur galbeed soomaaliya maxamed isaaq caracase ayaa waxa uu ka dhawaajiyey in ciidamadiisu ay dagaal kula galeen meel u dhexaysa magaalada baydhabo iyo weliba goofgaduud xarakada shabaab ciidamadeeda haddaba weerarkaasi ayaa waxa uu ka sheegtay guuro gud- taliya xigeenka taliya xigeenka oo hadlaya ayaa waxa uu yidhi nidaamka baydhabo iyo midxuquud sugeelow waxta horroobeeyey maadaama ciidamada booliska gaarka ee xooga dalka soomaaliyeed ee midnimada kale deegaanka burbuud sugeelow ay balantada dhaqdhaqaaqwadeen oo laga egtirahay waa laga bacsay nimanka jiilaawayaalka hayay dalka jiitaan dacdada deegaanka ciidamo xaqudalka burbuud sugeelow waa jeedi baydhabo iyo dagaalka dhex maray ee dhexaysa baydhabo iyo burbuud aada damboob hadii askara kulshadiidii ilaahay aakhirada jinaada kadasikuna adeelana dadka khawaariijadii laagaalkana demokrasiya beelayaala marka dee أختي أنا أهلا بوجود الناس وأزيك kushay insha allahu tacaala ciidamada isgarabsadaha iyo xooga dalka soomaaliya ciidamada booliska gaarka ee dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya weli kuguwana baydhaweyda tamuqaan iyo kufurayaal deegaanada guudaan dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya kufurayaasha haddii bilaw way digeen bakinka ama gurgurishadooda kadiisma kidiyin waa booliska macaamii la weerarfay laakiin laaguma umadahayo bidcadnimo iyo jidgooyin rabtaana shacabkaas masaakiinta dhibaateyaha yahaya arka insha allahu tacaala waana waajif waraabi marka de kule wal dunguugari doonaan insha allahu maanagala doonaan ciidamadan wali kugoona iyo fogeeyaan shacabka koonfur galbeed gudaha shacabka soomaaliya ku dulqaadan
dhanka kale gudoomiyaha degmada goofgaduud axmed aadan maxamed ayaa waxa uu sheegay in degmadiisa guud ahaan ayaan haysanin adeegyadii loogu talagalay dadka deegaanka ah in ay helaan
haddow iyaamahan meeshaan dagaalka ma dhacay ma garatay marka ciidankana hadda kulli meesha magaalada waa waa ku hoorjeynaya difaac iyo meel walba waa ku jiraan marka adigu shabaab oo ku aan badanayn oo gaadmi gaadmi meelahaas ay samaynayaan nigii hadda ciidan oo konkufool ah weerar soo qaaday hadda ma haysato ma garatay marka wadooyinkiin ay gashay oo meelaha oo labada askari meelaha oo fasaaxa ay meelahaas oo meelaha ay ku dhibaataysanyihiin waa meeshaan walaaitaanta bulshada way iska liitaan maarta adiga meeshaan waa beerahiina waa abaar bay noqdeen marka bulshada waa aad iyo aad bay u liitaan marka dhibaato badan baa isku jira daawin la-aan iyo iyo gargaar iyo wax hadda soo gaarin ma hayo marka adigu waa iska dhibtabaana waa dadka shacabka ee aad bay u dhibaataysanyihiin dhinaca iyadoo aynu soo gaarna xilligii isku maxsanaanayn jirna barnaamijkana noo soo bilowday maanta saacaddu markay saddexda galabnimo inta dib dambe u kulmi doonno bahda wada jiro isku duuban oo idinleh sidaas iyo ammaano allah